Barakacayaasha ku nool kaamka la sugay oo ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Jowhar ee caasimada maamulka Hirshabelle ayaa waxaa ku jira dad badan oo ka soo barakacay fatahaadaha iyo abaarihii ka dhacay deegaanada iyo degmooyinka maamulka Hirshabelle kuwaas oo saameeyey dad badan oo xoolo dhaqata iyo beeraley ah oo wakhtigan wajahaya xaalada adag oo dhanka nolosha ah dadka barakacayaasha ah ee kaamkaha la suga ee Jowhar ayaa dowladda federaalk Soomaaliya maamulka Hirshabelle iyo hay-adaha gargaarka ka codsaday in gargaar la soo gaarsiiyo maadaama noloshooda ay ku tiirsaneyd tabcashada beeraha islamarkaana ay fatahaad ka barakicisay iyo dhaqashada xoolaha oo abaarta ay markaasi ka saamaysay muddo afar sano ahna aysan markaasi helin wax gargaar ah
annaga oo joogno kaamka alla suga oo ka tirsan waxaan ilaahay ka baryaynaa hay-adaha dawliga ah inaa ilaahay waxaa u dhiiba annaga inosoo deeqaan
aniga waa gudoomisada kaamka alla suga waxaan ku sugannahay kaamka alla suge warar badan waxaa jirna soo gaareen oo been abuur ah wararkaasoo lagu leeyahay alla sugaa burburay alla sugaa soo barakacay anaga alxamdulilah meeshaan kusoo barakacnay waa la suge meeshaan ku nagaan waa la suge ilaahay ka soko meeshaan waxaan gargaar ka sugaynaa hay-adaha iyo dowladda hirshabeelle anaga waxaan codsanaynaa dadka naga been abuuraayo oo dhahayaan kaamka alla sugaa soo barakacay inay beenta naga joojiyaan anaga kaamkan waa ku sugannahne inaan dhimana mooyaane meel kale aan uga soconno ma jirto taasaa rabaa inaan maanta waxaan halkan usoo istaagay midaas inaan caddeeyo anagaa la sugo waa ku dhimo karnaa mooyaane meel uguma soconno habeen aan la sugo maalin aan la sugo meel aan ka aadayna ma jirto dadka naga been abuurayaan waxaan ka codsanaynaa beenta inay naga yareeyaan ee naga joojiyaan dad waxaana anaga meeshaan ku sugan wuxuu ilaahay u keena ku sugayaan dad masaakiin ma naan ahne